halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay soo saartay warmurtiyeed ka kooban qodobo ilaa sideed qodoba kaasoo ku saabsan nooca iyo sistamka loo isticmaalay dhisidan baarlamanka gobolada jubbooyinka ama entrin jubba administration kismaayo waxaa ka dhacay waa wax aysan u dhammayn guud ahaan ama dhammaan beelaha soomaaliyeed ee goboladaas wada dega baarlamanka la sheegayo in loo sameeyey maamulka jubba waxaan dareemaynaa inuu yahay baarlamaan aanan ummadda soomaaliyeed u wada dhammayn oo sida noo muuqata maadaama aynu nahay soomaali dad ehela oo wada dega oo aqoon iyo cilmi badan isu leh inaanay ahayn baarlamaan ummadda soomaaliyeed guud ahaan ay u dhan tahay oo aan isleenahay waxaa noogu muuqdaa meesha keliya qoys ama tiro kooban oo qoys ah oo baarlamaankii ummadda soomaaliyeed ay wada lahayd gobolada jubbooyinka oo dhanba iyagu isku soo koobeen sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka jubba waxaa usoo jeedin waxaan usoo jeedinaynaa guud ahaan haddaan nahay maamulka koonfur galbeed soomaaliya in laga dhigo baarlamanka haatan la sheegayo in deegaankaas laga yegleelay in baarlaman ummadda soomaaliyeed oo dhanba ay u wada dhan tahay koonfur galbeed ahaana waxaan is leenahay in aynan ka qayb gelin guud ahaan walaalaha soomaaliyeed ee deegaankaas wada degaayay inaynan u dhammayn sidaan anagu aaminsannahay sidaa daraaddeed waxaan dareensannahay marka in la burburiyey lana jibiyey heshiiskii dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo maamulka jubba ay wada galeen ee ahaa wax dhexdhexaada ummadda soomaaliyeed oo deegaanada wadadegoo dhanba ay wax siman wuxuu ku dhisnaa sidaa ogtihiin heshiisuu ku dhisnaa heshiiskii abis ababa ayuu ku dhisnaa kuma dhisnayn doorasho iyo rabitaanka dadka kuma dhisnayn dhibaata ka dhacday meesha waa la ogyahay ragga madaxda oo maamulka hogaaminayana say ku yimaadeen waa la ogyahay ciidanka amisom ee meesha jooga ayay la yimaadeen inta badan dad yar markii laga reebo oo faraku-tiris ah inta badan hal beel baa kala qaadatay khaasatan laba jufo oo hal beel ka soo wada jeeda dadka deegaanku maamulka iyagaas kale kor looguma keeni karo laba jufana intay isugu timaado hal meel oo hal beel isku ah marka horeba madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii ayaga kala qaateen haddana in muxuu ah madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkiisa oo hal beel laba jufo ka kala ah hal beel isku ah beelaha deegaanka looga badan yahay ah sidaas daraaddeed baaq baan u jeedinaynaa maamulka ku magacaaban inuu cadaalad falo in lagu noqdo laga daayo beelaynta beelaha deegaanka oo dhan loo qaybiyo baarlamaanka si cadaalada loogu